على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal casharkii xalayto kolley marka kitaabulibaas axaadiida laga soo tiriyo raqamka koob iyo tobnaad waa kolley xadiidkii cumar unbuu inoo socday waxaa raqamka koob iyo tobnaad kolley waxaa ku sugnaa nin can khaliifata bni kacbin abi dubyaana wasay xarakaysan waana nin kolley taabici oo taabiciintii dhexe kaba mida makuu dabaqadii afraadu bal haddii halkaas qorooyinkeena dee waan abudubyan baa qoran waloo la ii sheegayay maka nuska halkan taalo abidubyan qoran tahay xaafid ibn xajar raximah llahu tacaala taqriibu taadiib wuxuu ku dabdiyey in daalku kasrisan waayo xalay waxaan ku aqriyay waa sa i taalla khaliifat bnu kacb abudub abi dubyaana oo daalka la damiyo laakiin sababku waxa weeye daalka in la kasriyo abi dibyaana la yidhaha bal waxaa laga yaabaa nusqooyinka hadday saa tahay waan saxanaynaa waayo taqriib dabdi labaad muu sheegin laba xarakana kumuu badnayn ee xarakada kasrada daalka la kasrinayo unbuu ku gaabsaday marka la eego isagoo weliba xuruuf ku dabdinayo bikasri daal leh aan ahayn xarakadan qalamka aan ahayn hadiyo goorka akhdaadu kaba timaado bal taasun weeye waa khaliifat ibni kacbi abi dubyaan waana waxaan leenahay marka kitaabulibaas axaadiisan dee arqaamtan farciga a weeye raqamka koob iyo tobnaad buu noqonayaa waana xadiidkii cumaru lahaa laysa min kadika walaa min kadi abik walaa min kadi umik taas dariiqa ka horeeya bismi illaahi الرaxmaan الرaxiim xadaثna mحamed بn cabd لlahi bn numayri وإsxaaq bn ibrahima alxandaliy وyaحya bn xabiibi وxajaaj bn shaaciri وlafd lbni xabiibi lafdiga soo socda ibn xabiib baale qaala isxaaq akhbarana waqaala alaaakharuuna xadaanaa rawx bnu cubaadata siiqadu bay ku kala duwan yihiin xadaanaa iyo akhbaranaa rawxun baa wada sheekha qaala xadaana bnu jurayjin qaala akhbaranii abuzubayri anahu samica jaabira bna cabdillaahi yaquulu labisa wuxuu xidhay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam yowman maalin qabaa'an min diibaajin qaba min diibaajin oo qabaa-an waa adigu wax jubbadoo kale uun waxay leeyihin waa maro dee safaruujka inoo dambeeyiyo qabaayo waa isla mid oo akmaamtiisan horena waa dee safarada iyo bay inta badan u qaadan jireen kolkol dagaaladaa loo qaadan jiray oo aada bay u cidhiidhi ahayd dhexdiisuna cidhiidhi bay ahayd xagga dambena uu ka furnaan jiray oo ama uu ka dilaacnaan jiray oo waa adigu jubbad ama koor dheer oo dee noocaasa oo laakiin wuxuu ka samaysnaa dee waa xariir buu ahaa diibaaj buu ahaa hdiya lahu loo soo hadiyeeyey oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh hadiye ahaan baa loogu soo diray markaasuu xidhay intii aan la xariminna way ahayd uma awshaka rasuulka ilaahay baa wuxuu u degdegay asraca wuxuu u degdegay an nazacahu ilaa an nazacahu inuu bixiyo markiiba dhaqsuu isaga saaray anaa uu xidhay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh markaasuu haddana si deg dega oo dhaqsale ayuu isaga bixiyey kolle xidhashadiisa horena waxay ahayd un qabla an yuxarama alxariir intaan xariirta la xarimin ee markii rasuulka ilaahay xidhay ayaa la ogeysiiyey oo waxyigu ugu yimi taxriimka markaasuu si deg dega isaga saaray oo dee xadiidka inooguba iman doontaa nahani canhu jibriilu markii la weydiiyey inuu yihi jibriil baa ii diiday oo markaa waxay ahayd qabla taxriim laakiin waqtigaa u xidhay dabadeed unbaa taxriim ku yimi rasuulka ilaahina isagoo u degdegaya imtisaalkii ayuu si dhaqsale u saaray markaa qabihii uu xidhnaan fakhalacahum srican way awshaka uma awshaka ficilkan awshakana kolley imaam shahiiro alasmaci la yidhaha ama asmaci ayaa wuxuu sheegtaa uu kuba tagaa inaan mustaqbal mooyaane bacna mudaaric mooye aan si kale loo isticmaalin oo yuushiku ayuunbaa isticmaalkiisu yahay buu yihi laakiin imaamkiisna khaliile aimada nuxaada isagu wuxuu sugaa in dee maadina loo isticmaali karo waa kan xadiidku maadigii inoogu yimi axaadiid kalena waan helaynaa maadiga uguba yimi o bal qowlkaa markaa khaliil iyo ayaa axaadiisan ama xadiiskan iyo uu xoogeynayaa oo masalan qowlkaas oo qowlka asmaci ee uu leeya mudaaric ama mustaqbal bu kala cabirun baa loo isticmaalaa de waa kan xadiiskanba waxa weeyaan marka ay tahay dee fusaxadii ummaddu waaba saxaabadii ay markaa cibaaradoodii ah ayay u isticmaaleen maadi waana taa ay ma kalaba sugeen aw shaka an nazachu faarsala bihi rasuulka ilaahay baa wuxuu u diray qabihii ilaa cumara bni اlkhadaabi cumar bn اlkhadaab buu u diray faqiila la waxaa la yihi lahu ay linabiyi salى اllahu عalيه wasalam hali cumar rasuulka ilaahay baa waxaa lagu yihi qad awshaka maa nazactahu qad awshaka bmacnaa waa degdegayo ee asraca maa nazactahu ay nascuka miyaad waa masteriye nascuka iyaah weeye bixintaad aada bixiseed isaga bixisay aad buu u degdego si dhaksalaad isaga bixisay taas baa laguba yihi yaa rasuul allah macnuna waa kan rasuulka ilaahay baa u jawaabaye kolley waa istifhaamo oo kale oo macnaha sababtii bay weydiinayaan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo gashaday in badan aan xidhnayn haddana si dhaksaleede uu isagaba saaray markaasuu faqaala wuxuu ihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nahani waxaa ii diiday canhu xaggiisa oo maradan xidhashadeeda jibriil jibriil baa ii diiday cumar baa ti isna loo sheegay waanu u diray rasuulka ilaahay cumar fa jaa cumar cumar baa wuxuu yimi yabki xaal uu ooyayo faqaala wuxuu uhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow karihta waxaad nacday amran arrin baad nacday wa acdaytaniihi anigana waad isiisay famaali waxaa ii sugnaaday muxuu yahay waxaad iguba adiiday oo nacday taas waxaad iib siisay maxaa shanigaygu yahay arrintaydu maxay tahay qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh inii anigu lam ucdikahu kumaan siin lam ucdikahu waa qabahi ah kumaan siin litalbasahu inaad xidhato amba anigaa laydiideen iskaba bixiyey inamaa cadaytukahu waan ku siiyey damiirkan dambe dee markaa hadna waa dee qabihii bay kuba dhacaysaa ama maradii dee koodhkaasi tabiicahu ay litabiicahu si aad u iibiso lacagtiisa aad ugu intifaacdid taas baan kuu siiyey jaabir baa wuxuu yihi fabaacahu cumar waa iibiyey bialfay dirhamin waa maro aada u qaali ahayd waa xariir weliba taas maradaa weynaa laba kun oo dirham ayuu ku iibiyey cumar markaa waa suuro ama masalo aan tii hore ahayn taa hore waxay ahayd iyadoo dee markan uu u bandhigaya rasuulka ilaahay uba bandhigaya waa kan rasuulka yihi waxaa xidha maradan ruuxaan nasiib lahayn oo waa intii la xarimay bay ahaydba tanise dee waa bidaayadii taxriimkay ahayd oo laba waaqacay kala yihiin bal xadiidka macnihiisna waa daahir waxaan ugu joogsanoo kalena ma jiraan baan filaya xadaثna mحamed بن msنى qal xadaثna cabdالرحman yعni بn mahdiyi qal xadaثna شhucbaة can abi cawni qaala samictu abا صاalحi yuxadiث can caliyi qaal anhu qaal bal xadiidku waa inoo soo socdaa matnigiisii abu cawn iyo abu صaalح baa labaduba sanadka ku wada sugan yihiin xadiidka duruqdiisa dambena waxay noogu iman doontaa iyadoo intaa wax ka yar dheer ay kuba suganto عن أبي cwn الثقفي عن أbي صالح الحنفي معنaa نصبa inoo raaci doontaa sababto de abu cawn sa kitaabka kuma badno taas waxaa la arkaa nin kale oo de abu cawn laba yidha inaanu kitaabkaba kuba sugnayn marka la eego de kutubtaa kuba sugnaada sunantaa barhkoodba abu صالح lakiin de abu صالح asaman waan soo arkaynay mawlawto ama yaanu dee riwaayaad mutaabaca haba lahaadee waa kuba jiray kuwa kalena waaba jiraane waxa weeyaan waa kanoo nisbadani way inoo xadidaysaa bal hadda waxaan leenaha abu cawnkana waa nin reer haqiifa magaciisana waxaa la yidhaha moxamed ibn cubaydillaahi ibni saciid eeg moxamed ibn cubaydillaahi ibni saciid abu cawni thaqafiy waana nin reer haqiifa ah dee reer kuufa ah alacwarna way raaciyaan waana dabaqadii zuhri iyo oo xaafid ibnu xajar wuxuu yidhaha wasiqatu min araabica waa nin hiqa ama abu saalix alxanafi maha abu saalix aan soo arki jirnay abu hureyre wax kaba warinaya dakwan la odhanayay maha ama asamaan iyo azayat iyo waa ninkan isaguna reerkan loo nisbeeyey reer bani xaniifa loo nisbeeyo magaciisa cabdiraxmaan ibnu qays baa la yidhaha kan waxaa la arkaa isagu ninkaasi dhowr meelood buu dhacay abu cawnku kitaabka lakiin abu صالحani waa halkan buu dhacay bal waxa weya cabdiلرaحmaan iبnu qays baa la yidhaha abu صالح الxanaفi isaguna waa nin reer kufa dabaqada ka horeysan waa taabici dabaqada ka horeysun ah hadduu raabico yahay abu cawn abu صالح الxanafina waa ثaaliثe weeye oo waa dabaqadaa saddexaad un isna waa nin hiqa ahun daba abu صaalixaas baa wuxuu yihi yuxadiثu xaal uu waramayo can caliyin cali uu kaba waramayo qaala wuxuu yihi cali uhdiyatu waa la hadiyeeyey lirasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam xullatu siraa xalatayn dabdigeedu iyo soo maray waa tantay uba badan yihiin iyadoon sifo laga dhigin ee laysu idaafeeyo macnaha waa xulladii iyo bedlad noocaas ah xariirta ah fabacaha wuu diray oo bihaa xulladii ilaya anuu ii soo diray falabishaa waan xidhay facaraftu waan gartay algadaba cadhadii baan fii wejihi waa xadiid aan ki ahayn oo taa hore dee marka horeba waa u diray unbaa inooguma sugnayd ama inuu siiyey qolooyinkii kale iyo asame iyo cumarna waa taa le laba siiyee tan uu u diray waana kan xidhay taa hore xidhasha inoogumay sugnayn facaraftu algadaba fii wejhi rasuulka ilaahay baan wejigiisii waxaan ka gartay cadho faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inii anugu lamaa bacad maan dirin bihaa xulladan ilayka adiga litalbasaa inaad xidhatid inamaa bacadtu waan diray oo bihaa xulladan ilayka xaggaaga waxaan usoo diray litushaqiqahaa si aad u dildillaacisid oo khumuran tuqadicuhaa weeye watajcaluhaa aad watajcalhaa aad kaba dhigtid khumuran hagoog iyo wax madaxa laguma asturo bayna annisaa'i dumarkan adiga dee aada mas-uulka kaba tahay gurigaaga kuba sugan dhexdooda kuwa aad u qaybisid ood khumur ugaba dhigtay taasaan kuguba soo diray waana siduu yeelay cali markaas xadaثanah cubayd لlahi بn mucaadi qaala xadaثana abixa وxadaثana mحamed بn bashaari qaala xadaثana mحamed yaعni bna jacfari qaala waxay yidhaaheen waa mucaad ibn mucaad iyo mحamed ibn jacfar baa odhanaya xadaثana shucbat can abi cawni bhada اsnaadi waa isnaadkiisi can abi صaalixi can caliyi marka fii xadiidi mucaadin mucaad xadiidkiisa waxaa kuba sugnaa fa amaranii rasuulka ilaahay uu amray dee markaa uu sheegayna inaanu usoo ugu soo dirin oonu ugu hadiyeyn si uu u xidho isagu ui amrayoo faadartuhaa waxaan u qaybiyey oo dee aan dee waxa weeya bayna nisaa'i dumarkii dhexdood dartuhaa ana waa qasabtaha imaka halkan wazactuhaa calayhim oo dumarkii bayna nisaa'i dumarkaygii waa dadkii uu mas-uulka kaba ahaa kuwaas baan anigu u qaybiyey adartuhaa oo imaka daara lii fi lqasmi oo kale ama qasm waa waxaasi wuxuu noqday oo nasiibkaygiibuu kuba soo dhacay weeyaan oo imaka halkan tay kuba fasiraan dee bacda shuraax waa qay waan u qaybiyey oo waan u gogoyo waan u qaybiyey un weeye wa fii xadiidi moxamed ibni jacfarin faadartuha bayna nisaa'i walam yadkur faamaranii macnaa labadan dee shucbo ka wada wariyey mid isaga riwaayadiisa faamaranii baa la socotay waa riwaayada mucaad riwaayadan maxamed ibnu jacfarna faamaranii muu sheegine laakiin intan kaloo ah wixii uu yeelu kaba yeelay dee xulladii ayuunbaa oo dumarkii dee gurigii isagu mas-uulka kaba ama gurigiisa kuba sugnaa inuu uqaybiyey ayaa inoogu sugan kolley dumarka magacyadoodna waaba kuwa riwaayada inooguma suganta waabatan وxadثna abubكر بن abي شhaybة وأbو كurayb وزhayر بن xرb وlفd لزhayr qال abو كurayb أخبرnا وqال الآkخراn xadثna وkiiع عan مسcr عan أbي cawni الثqفي watan ninka نisbadiisii abu cawn عan أbي صالح الxanaفiي isagana نisbadiisii waatan saman maha marka عan عaliyi أna ukaydira duumta meesha duuma la yidhaaho ninkii dee boqorkeeda ahaayee ukaydir la odhanayey ahdaa ila nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay buu usoo hadiyeeyey sawba xariirin maro xariir ah ayuu usoo hadiyeeyey bal ukaydir waa nin magacii duumana daalkana way damiyeeno way ku dabdiyeen waana la fadxana way sheegeen oo reer sheekhu wuxuu leeyahy waa laba luqoo mashhuura in duumata la yidhaaho iyo dawmata in laba yidhaaho taas oo kale ibnu durayd oo yidhi duumo un mooye dawmo lama odhanayo muxadisiintu dawma hadday yidhaaheenna waa qalad ay yidhaaheenna sheekhu waa radeeya wuxuu leeyahy arrinku saas ma aha ee waa laba luqoo adigu mashhuura waxaana sheekhu halkan leeyahy raximah llahu tacaala iminka duumo ama dawma bal meeshu waa meel xisni ama qalcad bay ahayd qadiima suu ka cabiray waa xisn caadiyun macnaa waa xisni hore oo qadiim aha weeyo dee bmasalan meel beriyana waa ku yaalaa dhul nakiil iyo zarac lahayd oo aan malaa biyaha dee durdurkiiyo waxaasi aad bay ugaba yaryaraayeen nawaadix iyo waxyaalahaasay kuba waraabin jireen buu leeyahy qaaliban inta badanna heed bay beeran jireen adigu bal wuxuu leeyahay madiina saddex iyo toban marxalo ayay taqriiban u jirtaa dee kolle xagga waqooyi xagga shaam bay kaba xigtaa dimashqna ilaa toban marxalo taqriiban bay u jirtaa xagga kuufana kuufo oo kale dhinacaasna iyadna ilaa toban marxalo qadarkood bay u jirtaa saasuu sheekhu sooba naqliyey bal taasi waa meeshan duumo lagu magacaabo ama dawmeen ninkani uu boqorka ama xisnigiisiiba ahayd ama uu madaxda ka ahaa nin nasraaniya weeyaane ukayder ibnu cabdilmalik baa la odhanayay soo naqliyeen asalkiisu waa carabe laakiin dee carabta dhinacaa shaam degi jirtay dowladdii reer ruubna tabaca oo ayd sii qasaasina iyo qolooyin kale iyo reerar kale oo kala duwana nasaaray ahaayeenba iyagu waa kuwaa dee adigu dowladdaa reer ruum tabaca uba aha markaa sheekuna raximah llahu tacaala halkan kole waa yar dheereeyey kutub kala duwanna waa magacaabay waa ninkan xaaladiisaoo khadiib albaqdaadi bu wuxuu ka soo noqonayaa kitaabkiisa mubhamaadka kalley kitaabka waxaan filaya waa la madbaceeyey oo waa waxyaalahan dee san oo kale aan magaciisa la dhammayn ama aan la sheegin ee kutubta axaadiis iyo dhaca ayuu sharaxiisa iyo caddayntiisa ayuu idhahaa nawowi raximlahu llahu tacaala wuu soo gaabiyey kitaab isaguna la madbaceeyey oo dee juz adugu aan dee saa usii weyneyn baa lagu madbaceeyo ka waan kolley haddaanu kutubta iga dhex gelinba bal waan hayeyba kaa horta nawowi oo bal matalan kaas waa ikhtisaarkii mubhamaadkan marka wuxuu kasoo noqonayaa inuu khadiib yidhi ninku markii hore nasraani buu ahaaye wuu islaamay taasi waa qowl waxaa kaluu soo naqliyay inuu yihi meye nasraaninimo ayuu kuba dhintay laba sheekh oo labaduba reer asbihaan ahaa waa abu nucaym iyo ibnu mandaho labadooduba laba kitaaboo asxaabta rasuulka ilaahay ay kaga hadlaan ay leeyihiin macrifatu saxaaba barhkood horta waanay madbacaysan baan filaya horta ka abu nucaym waa madbacaysan yahay iyaga labadooda waxay leeyihin asxaabtay kuba soo dareenoo waxay yidhaaheen wuu islaamay rasuulka ilaahayna xulladan buu usoo hadiyeeyey lakiin ibnu ahir buu kasoo naqlinaya isaguna kitaabkiisa macrifatu صaxaaba uu leeyahay bal waxaana jirta qolooyinkana sharaxaysa kolkol waa la qaldami karaa sheekhu ibn اlahir buu yihi ku ahaa muu magacaabin kitaabkiisa macrifatu صaxaaba uu yihi ibnu ahiradna waa saddex kollay nin kaadiibki ihi diya diyaudin inama sii khuseeyo ee laba nin baa dee iska badnaan kara oo ninkan cizudiin la yidhaho iyo ninka majdudiin la yidhaaho marka ninkan kitaabka صaxaabada leh waa kitaab aada u qayima oo la arko dee markaa kutubtan saxaabada usdulgaaba la yidhahyo madbuuca nawiyana la yidhaho waabuu ikhtisaariyey kaa warmahayo ikhtisaarkiisa in lahayeen kale laakiin usdulgaaba kitaabkaas nin kale waxa weeyaan waa ninkan le kitaabkan kale taariikhda alkamil la yidhaaho waa cizudiin ninka la yidhaho ama kitaabkan gariib xadiidkee nihaaya nihaaya fi gariib alxadiid iyo kitaabkan kale weyne uu ibnu maaja buu ka saaray muwada buu halkiisii geliye kutubta lixda ah oo markaa ibnu maaja kaba maqan yahy lakiin muwada halkiisa ku jiro uu axaadiiooda ku jamciye jaamic اlusul la yidhaaho isna aada u qayimka lana madbaceeyey isagoo muxaqaqa kitaabkaas labada kitaabe xadiidka ayaa ninkani waa ninkan la yidhaaho majdudiin ee isagu ibn اlahir marka labadu intoodaba ibn اlahira la yidhaho kalena kitaab madbuucu leeyo almathal sairo isna ina soo gaadhay waa ka saddexaad bal waxaan leeyahay ibnu ahirka imika halkani maaha ninkan kolkol aan u laabmi jirnay enihaayo maala gariib اlxadiid leh kaas ma aha waana ninka ugu hor dhintay raggan walaala ahaa waxa weeye waa ninkan kale usdulqaabale kitaabkan uu tilmaamayo sheekhu waayo kitaabka magaciisina muu sheegin isagiina muu dhammayn dee ruuxii aan raggaa kala aqoonno waxa laga yaabaa hadduu arkay unkii qariibkua dee kaasaa mashhuure nihaayaha qariibka mashhuure inuu isagii u qaato waa nin walaalkiya marka isagu dee ta ka soo noqonaya rasuulka ilahi inuu wuxu soo hadiyeeyey iyo inuu sulxi dhacay waktigaas waktigii tabuuk bay ahaydba khaalid baanag waa arrin saxiixa laakiin ina yidhi wuu islaamay labadaa imaamna ay saxaabadii kusoo dareen wuxuu leeyahy waa qalad ninkani maba islaamin ahlu siyarna saa iskumaba khilaafsana waxa weeyaan adigu calaa kuli xaalin se raajixa ninkan waktigii rasuulka ilaahay sulxiga waa la galay meeshiisina waa lagu daayey waqtiyadii tabuk laba tegey hadiyadana rasuulka ilaahay uu soo diray malaa cahdigii waa buriyey oo markii ay bakar khilaafadiisa aakhirkeedii dagaalkii yarmuuk loo diyaar garoobayay dagaalkii yarmuuk ee ciidankii ciraaq joogayna lasoo qaaday ee khaaliduwe musan ibnu xarisa lagagaba yimi khaalid markaa ciidankii uu hogaaminayey la amray inuu ciraaq ka soo baxo siba la isugu tago dee dagaalkii sham loo xoogeeyo ama yarmuk baa markaa dee loo diyaar garoobayo o dhiciysay markaas ayaa waktigaas ba uu khaalid dee xisniga la dilay ninkan waktigaas ciidankaas baana dilay ama khaalid yabaaba dilay ciidankaasaa dilay waana waktigaa yarmuk la tegayo adugu waa nin gaalnimo kuba dhintay markaas ee qolooyin baa saxaabada ku soo daray hadalkaa la yidhi uu islaamay daraaddeed barhkoodna tiibay dee ugu soo dareenun oy saxaabi kaba dhigeen ninka adugu bal dee kolleyna malaawa naqd alcahdi iyo waxaa loo dilay markaas waa khilaafadii abibakar qaybteedii dambe ama akhirkeedii waana ciidankii kasoo noqday ciraaqee ku socday sham dagaalkii yarmukna markii uu dhici doono ciidankii uu socday lagu xoogeynayay ciidamadii joogay iyagu sham la joogay dee lagu xoogeynayay bal haddaba ninkaas weeye ukaydirkan ninkaasa usoo hadiyeeyey ana ukaydira duumata ahdaa ila nabiyi salى اllahu عalيه wasalam saba xariirin faacdaahu rasuulki ilaahay wuxuu siiyey caliyan cali buu siiyey faqaala wuxuu yihi cali rasuulki ilaahay ku yihi cali shaqiqhu dildilaaci waa sawbkan oo khumgoogooyo khumuran wajcalhu khumuran jamcu khimaari weeye maa yuqaطa bihi الraas baa khimaar la yidhaha khimaar iyo hagoog uga yeel bayna alfawaadimi faadimooyinka dhexdooda oo halkii u ahaa bayna nisaa'ik waxa weye bayna nisaaya bayna alfawaadimi faadimooyinka dhexdooda ama dee u qaybi taas intaad ugoogooysa iyagu dee wada gaadhsii khimaar ha kaba dhigtama mid kastaba dee qeybteeda waqaala abu bakri wa abu kuraymi bayna niswati halkan dee afartan sheekhe ama saddex sheekh baa jiray abu kurayb iyo abu bakr iyo zuhayr zuhayr riwaayadiisa bayna alfawaadimi labada kale maxay ahayd riwaayadoodu bayna aniswati niswada dhexdooda ama waa dumarkii bal hadda waxa weeyaan kolle xadiidku xalayna wax waan kaba soo aragnay xadiid kaleo cumar baan soo aragnayba macnahana lahaa saa daraaddeed wax dee macanihiisu aad buu daahir u yahay dumarkan faadimooyinka ah ee imaka halkan waati aan xalayna sii sheegaynaybe saddex bay ahaayeen bay culimadu yidhaahaan mid waa faadima bintu rasuulillaahi salى اllahu alayhi wasalam oo waa zawjadiisiiba dee cali bn abi aalib radia allahu canha midna waa faadima bintu asad waa hooyadii waa saxaabiyad soo hijrootay qorooyinka yidhi ma hijroona waa kaas kolley qowlkoodu maaha sawaab waxa weya waa marjuux way saxaabiyad soo hijrootay waxaana culimadu yidhaahaanba hiya awalu haashimiyati waladat lihaashimiyin waa haweeney iyaduna waa faadima binti asad ibni haashim weeye odageedna abuaalib ibn cabdilmualib ibnu haashim buu ahaaba ilmaadeer bay ahayd marka waa haweeney reer bani haashima tii ugu horeysay ee nin bani haashima isaguna waxu dhashay iyadaa ahayd ugu horeysay waktigaasoo de dada waabayn kooban bay marka ahaayeenoo waa dee ilmaadeertii unbaabay ahayd markaa waxaa joogay ruma ahayde reer bani haashim say ahaayeen bal waxa weeyaan wa hiya awalu haashimiyati waladat lihaashimiyin ta saddexaadna waxa weeyaan faadima binta xamzat ibni cabdilmualib de intaas baabu ka tegay xamze waa faadima bintu xamza ibni cabdilmualib saddexaas bay ahaayeen saddexaasba dee waa faadimooyin bay ahayd faadima iyadu waxay dhimatay bintu asad rasuulka ilaahay xayaatadiisii salawaat ullahi wasalaamu caleyh baqicna waa lagu aasay bal matalan haddaba saddexaas barhkood baa faadimo afraad sheego afar kaba dhiga oo waxay kaba dhigaan faadima binti shayba ibn rabiico aqil ibn abi aalib oo dee walaalkiya haweeney uu qabay oo reer bani umaye ahayd taas oo faadimo la odhanayey taas bay kuba soo daraan barhkoodna ee bal faadimooyinku kuwaa weey oo shaqiqhu khumuran bayna alfawaadimi dee waa faadimooyinu ka wada mas-uulkahaa ana bn اlcawaatiki min sulaym bal xadiid baa dee soo arooray aan xoog badnaanin rasuulka ilaahi laga soo naqliyey caatikooyinkii reer bani sulaym inankoodii baan ana bn اlcawaatiki macnaa dumar caatika mid kasta lagu magacaabo bal daydaya oo kuwaasi waxay yihiin idinkaa idiin noqota baxti dee kolley su-aal ii dambaysaa ma jirtee bal waa laftii soo arooraan leeyahay oo xadiisahaan usoo loo soo arooriyey oo ah in rasuulka ana bn اlcawaatiki min sulaymin oo macnaa waa dumar mid kastaba caatika la idhaaho oo rasuulka ilaahay dee abtirsin uu ku leeyahay malka dhalasho uu ku leeyo inankoodii baan cawaatigtaa reer bani sulaym mid kastaba caatika la idhaaha reerkaa reer bani sulaymna way ahaayeen bal xadiidka waxaan leeyahay dee quwo siyaasa ma laha laakiin waa wax soo arooray kolley kutubul ansaabna waa laga yaabaa inay s imaka halkan faadimooyinka ay noogu tiriyeen waa faadimada iyo taas iyo taa ay caatikooyinkaasoo barhkood isu edan yihiin ay tiriyaan imanka maaha su-aal kitaabkeena kuma imanayse idinkay ila tahay de weji baxsi bal oo taas oo rasuulka ilahi waa ku tacalluqsan be xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna gundar can shucbata can cabdilmelik bni maysarata can zayd bni wahbin can caliy bni abi aalibin qaala anahu qaala cali bn abi aalib ba wuxuu yihi kasaanii rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam xulata siraa waa dabdigii de ay raajax yeelayeen fakharajtu fiiha fara'aytu اlgadba fii wajhi qaala wuxuu yidhina rasuulkii ilaaha mee cali yidhi ee waa markii rasuulka ilah yihi kumaan soo dirin adigu xidhato fashaqaqtuha bayna الnisaa'i dee dumarkina waa taa laynoo fasiray kuwayiin ad weli axaadiistii xariirta inoo socota aad buu macnuu isugu dhow dhow yahay markaa waa laqba un casharkuna wa inoo socan biidn اllahi tacaala وxadaثna shaybaan بن فaruka وabu kamiri وlفظ لabi kamiri qaala waxay dhahan labadaa sheekhe mslim xadaثna abu cawaanata can cabdالرaحman ibn اأصm can anas bni maliki qaala anahu qaal cabdالرaحman ibn اأصm alasm waa kii dhagaal ah laqab aabihi aabihi magaciisa cabdullahina way soo naqliyeen oo de markaa cabdiرaحman ibn cabdilaahi in laba idhaaho camrina way soo naqliyeen oo cabdiرaحman ibn camrin in laba idhaaho waa nin taabici oo taabiciinta dhexe ka mida xaafidna saduuq kaba cabiro walow ibnu maciin iyo rag kaleba ay tawsiiqiyaan waana ninkii xajaaj la odhanayo daalimka muadinkiisii muadinkiisii cabdiraxmaan ibn asab can anas ibni malikin qaala anahu qaal bacaa rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay baa diray ilaa cumara bijubbati sundusin jubbad sundusa waa xarinta teeda weliba dee aad u rafiica ee masalan jilicsan faqaala inqarada lahayn baqaradeedii hortay faqaala cumaru cumar baa wuxuu yihi bacasa waa dirtay bihaa jubbadan ilaya anigaad ii soo dirtay walxaal qad qulta aad tidhi fiihaa ay filxariiri weeye ama dee noocan xariirtaba ama dee mara dharkaa xariirta ah maa qulta wixii aad tidhi ana xadiidka aynu soo maray isaguba uu warinayey rasuulka ilaahay ku yihi xariirta dee waxaa xidho uun ruuxaan khalaaq iyo nasiib aakhira ku lahayn kaas buu sheegaya qaala wuxu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh inii anigu lama bacd biha ilayka adiga kuumaan soo dirin talbasa adigu nin baa tae kuuma banaano inaad xidhato wainamaa bacadtu biha ilayka waxaan kuu soo diray iyadan ilayk litantafica bisamanihaa si aad jubbadan wixii aad kaba iibsatay adigu intifaacdo kale xadiidka horen soo marayo dee waa jubbaduna waa taa qaba iyo jubba iyo waa wix isku wada dhow dhow uun walow dee raqam kaleba uu leeyo waaqaco kale daahirku uu yahay si aad ugu intifaacdo de waana taa aragna horta bal taa hore inuu iibsaday de miduu cid u hadiyeeyeyna waa taan soo maray xalayteen xadaثna abubakr بn abi shaybata وزahir بn xarbi qala xadaثna ismaaعiil wh bn culayata can cabdالcaزiiز bn shaybi can anasi qala anahu qaal qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam man labisa اxariira xariirta ruuxa xidha fi dunya adduunyada ku xidha lam yalbasu fi اlaakhirati aakhira kuma xidhanayo oo ama de hadduu isagoo saasa caasinimadaa kuba dhintay naar baa u gelayaa weeye bal haddii uu naar maalan janno galana jaanibka naciimka caynkaasi dee waana la ilowsiinun oo isagii wuxuu dalbayo maahe ma xidhanayo waa nooc markii wax uu mar dambe heli laha sii dedejistay lagu ciqaabay dee man istacjala shay qabla awaani cuqeyb bxur baan isii qaacidadu ahayn lam yalbasu fi laakhirati وxadaثnي ibrahim بn muسى الraziy axaadiiu waa axaadiia aynu macnaheeduna midka yahay markaa waan de wadaya qaal aخbarana شhucayb بn isxaaq الdimaشhqiy can اlأwsaaciyi qaal xadaثnii shadaad abu camaari shadaad ibn cabdالlah waa nin iq oo dhexe xadaثnii abu umamata shadaad baa yidhi ibn cabdالlaahi abu camaar abu umama ii waramay kolley xaggii markan dee malaa musaaracayo taa kuba soo jiray ninkan dikrigiisu waa inoo horeeyey abu umamata ibn sahl ibn xunayf aabihii waa صaxaabi reer beder kaba mid ah isagana magaciisa sacadna way yidhaaheen ascadna way yidhaheen bal xaafid ibn xajar halkaa ascadnimaduu kusoo arooriyaayo dee meelaha kitaabka qeybihiisa hore waa halkaa hamsadu kuba sugan yahay waqtigii rasuulkuu dhashay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ru'yuu leeyahay ee laakiin riwaayo umay sugin xadiidka markaa taa wuxuu noqonayaa walow dee jaanibkaa ru'yada صaxaabi uu kaba yahay jaanibkii kale dee waa kol haddaanu riwaayalahayn taabiciintiibuuba ugaba midiyay jaanibka kale irsaal baa kuba sugan lakiin de waa taa xadiidka aan soo maray anasiyana waxbuu kaba wariyaan ana rasuula اllahi salى الlahu عalيه wasalam qaala man labisa alxariira fi اdunya lam yalbasu fi اlaakhira waa xadiidkii anas aynu imikaba soo baxnay ayuu laba mid yahay حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد عن عقبة بن عامر أنه قال كل سنة في سوى سن أه ورين مصر دي قتيبة وحي عن هيننا هروا نبصو على رقنا أحاديث كلا دي اللي قورنا أنه قال وحي لعقبة بن عامر الجهني أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير rasuulka ilaahay bal maro xariir oo nooca faruujka faruujka iyo qabaa wax keliya ku wada fasiraa qurdubi kitaabkiisa mufhim wuxuu ka dhigaa waa maro uun adugu la xidho dee markaas saas jubbadihii oo kale ah oo uu yidhaaho akmaamtiisna waa cidhiidhi oo macnaa ruuxu dee si xarakadii ay ugu dhib yaraato iyo waxyaalahaas inta badan safarada iyo dagaaladina way uqaadan jireen dhexdiisna iyadna cidhiidhi bay ahayd xagga dambena waa kaba furna ama dilaac mukbala mashquuq min alkhalf waa cibaarada isaga isku midna uu kaba dhigaa sheekuna waa ka halkan bale wahuwa qabaun shuqa min khalfi saasay yidhaaheen waa qabo xagga dambe laga jeexay waa xagga hoose weeyaan ayuu kaba furaya ama ka jeexan yahay taas baa faruujna la yidhaahaa dee qabona waa noocan marka qabihii iyo faruujiya waa islaba mid inta badanna waxay ku dabdiyaan fa-doo fadxisan iyo ra-doo damisan san imika inoo taala sheekuna wuxuu leeyahay ama imaam nawawi raximah llahu tacaala jumhuur culamaa fa'da in la fadxiyo mooyaane xarako kale may sheeginba walow barhkood damulfa ay kaba soo naqliyeen ama qurdubi si wuxuu damo unbaa usoo naqlinaya ama dee arrintu ay tahay dame se waa kan sheekhu saale raximah llahu tacaala halkaas baa loo soo hadiyey falabisahu waa intaan la xarimin waa xidhay uma sallaa fiihi waa ku tukaday oo isagii intuu xidhay buu ku tukaday uma insarafa waa sida xadiidkii cumar oo kale xadiidkii markii hore aynu baabku inooguba soo bilaabnay ee uu warinayey waxa warinaya jaabir ibn cabdillaahi intuu ku tukaday sababtu waxa weeyaan intii aan la xarimin bay ahayd uma insarafa salaadii buu ka baxo fanazacahu nazcan shadiida uu iska saaray si siibid iyo bixin xoog leh si xoog leh ayuu isagaba bixiyey isagoo aada u degdegayo dee iska saaritaankiisana iska saarayo kalkaarihi lahu mid nacayo oo kale uma qaala wuxuu uhi laa yenbagii haada kani uma habboona lilmuttaqiina dadka ilaahay ka cabsanaya waa dadka mu'miniinta amarka ilaahay u ogaansamaya wax u habboon maaho dee uma banaano raggii mu'miniinta inay xidhaan kan oo kale ama xariirtii ay xidhaan وxadثna محamed بن مثنى qاaل xadثna الضحاk yعني abا cاaصm qاaل xadثna cabdالحamid بن جaعفr qاaل xadثnii يزيد بن أbي xabيb بhada الإsناad waa isنaadkiisii abوlkhayr iyo cqبaة بن caamir baa kaba dmbe ka dembeeyey de mtnguna waa ka imakaan kaba soo baxnay baabu ibaaxati lubsi اlxariiri lirajuli wuxuu u baabeysayah banaynta loo banaynayo xariirta xidhashadeeda ninkii loo banayn idaa kaana bihi xikatun waa hadday cadha ku sugan tahay oo ama dee isagii maro kalea naasib ahayn waa kan isxoqaya iscunayo oo kaleo maradii kale ayaa taasay ku kordhinaysaa tanna waxay leeyihin xariirtu kolley khaasiyadeedaa buruuda iyo qabowna waa leedahay bal tiibay dee u munaasib tahay oo aw naxwuhaa amase xikada wixii lamidaas iyadoo injiri ay ku badnaatay maradiisii oo kaleo iyada tan ay leeyihiin khaasi ahaan baanay ugu u gelahaynba bal adugu wixii hadday baahi timaado daruura ay timaado oo ruuxii waxaa la mida isagoo maro kaleba waayey oo taasuna ay agtiisa tahay bal waxna ay kuba soo kadiyeen oo inuu xidho uba baahdayna waa xaaladaasna la mid weeye banaanadii ay taasi banaanayd xadثna abو qrayb mحamed بn اclاء qال xadثna abو samة عan سacيid بn أbي carubaةa qال xadثna qtاadaة أna أنس بna malik anbأhm aنس بn malik baa qataadiya dad la joogo kale u waramay oo wuxuu ugu waramay ana rasuul الlahi slى الlaه عalيه waslم rasuulki ilaahay rakasa inuu ruqseeyey lcabdالرaحman بn cawf وaلزubayr bn الcawaam fi اlqumus الxariiri qamiisyadii xariirta qamiisya xariir ah inuu u ruqseeyey inay xidhaan fi safari waa safar dhexdeeda adugu xaaladu safar bay ahayd oo waxay leeyihin halkan qeyd ma aha haddii ciladani timaado xaajadani timaado ama daruura ay timaado iyadoo la negi yahayna xukunku waa la midun ruksadu way imanaysaa arrinku iyagana khaaskuma u ahayne fii qumus alxariiri waa qamiisyo xariira oo fi safari waa fi lqumus alxariiri fi safari safar dhexdii maxaa ugu rugseeya waa min xikatin cadho waa aljarab alyaabis bay dhahan kaanat bihimaa iyaga kuba sugnayd aw wajacin wajac shakun weeye kaana bihimaa waa xanuun adugu kuba sugnaa dharkii kale ayaga dee uu dhibayey ama aanu xanuunkoodan u munaasibka ahayn oo wuxuu kuba kordhinayey taas baa uu rasuulka ilaahay inay xariirtii xidhaan ayuu ugu ruqseeyey وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qaaل xadثna mحamed بن bشri qaaل xadثna سacيid سacيid waa ninkii hore sanadka inoogu sugnaa in abi caruba bhada اisnaadi walam ydkur muu sheegin fi الsafari walow dee dulimaad ama غazwa lagu jiraye lafdigaa fi safar muu sheegin dee qeydna maha baan nidhi وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qaaل xadثna wakiع عan شhuعbaة عan qataadaة عan aنasi qaaل anahu qaal رakصa wuu rugseeyey rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulkii ilaahay aw rukisa waa loo rukseeyey sanadkii horena waxaa inoogu sugnaa qataada dee waa kan yidhi ana anas bna malikin ambam waayo tadliis waa dadkii mudalisiintaabuu kaga mid yahay arrin kalena kan kale inooguma sugan tahay oo ah shucba wuxuu samaacooda mooye dadkii shaqadiisii mudalisiinta wax kale kama qaadan jirinba oo marka uu shucba uu sanadka kuba jiro uu iyaga isaga iyo abu isxaaq iyo raggaa kaba warinayana aamin baa laga yahay tadliiskood bay yidhaahaanba markaa rakasa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam aw rukisa waxaa loo rukseeyey lizubayr oo markaa maxay noqon rakasa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam lizubayr bn اcawaam wcabdiraحman bn cawf amase rukisa dee cid kaloo ruksada bixinaysayna ma jiro waa rukso sharciga waa rasuulki ilaah waa isla midune waxaa loo rukseeyey lizubayr bn اcawaami wacabdiraحman bni cawfin fii lubsi اxariiri xariir xidhashadeed waa xariirta xidhashadeeda maxaa loogu rukseeyey ama rasuulku ugu rukseeyey labadooda lixikatin xiko kaanad bihimaa waa cadho iyo xiko ku sugnayd iyaga daraaddeed baa loogu rukseeyey وxadثnah محamed بن المثنى وبن بشhاaر qال xadثna محamed بن jaعفr qال xadثna شhuعبة بhda الإsناad mثlahu waa xadiidkii oo kale kii hore mid wamida وxadثnي زهير بن حرب qال xadثna cفاn qال xadثna hmاm qال xadثna qتاadة dadku waa dad aynu in badan soo aragnay أنa أنسا أخbarhu أنa cabdالرحمن بن cوف وزبير بن الcwام shakow way u cawdeenoo ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam alqamla waxaa la arkaa sababtii malaa xikadan markay ku badnaatay inay taasbaa iyaga ka qaadeen oo xikada ugaba timi injir kuba badan safarna waa la yahay wax laysku bedbedelayo malaa dhara lama haysto iyo dee nadaafadiina may fiicneen oo dadkaas safarka ku jira iyo duulimaadka taasay uga cawdeen farakasa lahuma wuxuu u ruqseeyey fii qumusi اlxariiri qamiisyo xariira inay xidhaan fii lubsi qumusi اlxariiri waa fii kazaatin duulimaad lahuma iyaga usugnayd oo rasuulka ilaahay dee adigu waa duulimaad baa lagu jiray wakti safara ama duulimaadba bal baabka axaadiidiisu ama xadiidkaasun bay hediyo duruqdiise xadiidku wuxuu dee inooguba suganuun in bal maalan ruuxii dee raggii waata aynu soo maray inaanay uba banaanayne haddii dee bal ay xaalo daruuro ama xaaje ay timaado waa san oo kale xikadan xadiidka inooguba sugan sheekuna wuxuu leeyay buruuda ayay leedahay tan oo xikadii balama meeshii bay qaboojinaysaa ama cuncunkii badnaa iyo wixii iyo iscunkiiyobay meeshii kaba malaa khafiifinaysaa ama injir iyo waxyaalaha caynkaas iyo wixii la macnaa dee haddii ay kuba yimaadaan wax kaloo bediilan aan la haysan xariirta waa la xidhanaya la yidhaha iyada ayuun baaba imaka halkan wixii u munaasibkaa kolley shaaficiga imo kalena qowlkooda weeye imaam malik buu kaba soo noqonaya inuu yihi meye ma banaana ama daruuro ha noqotiyo idiraar ama waxyaalahan imaka halkan laynooguma sheegay ma banaana sheekhuda wuxuu raaciyey wahada alxadiidu xujatun calayhi xadiidku isaga xujuu kuba yahay kale qordobi oo xagga madhabeedna dee nin maalikiyul madhaba ahaa waana kitaabkiisan mufhime sharaxa muslim kolley muslim oo dhan muu wada sharxin asaniiduna way ka maqan tahay kitaabka ee kitaabka uu ikhtisaariyey talkhiis uu lahaa ayuu isagu muslim uu kusoo ikhtisaariyey buu sharxaya lakiin waa shar xeer sare ah dee markaa waxaa la arkaa axaadiisii baabka laba saddex xadiis baa ku sugnaanayo duruqda badan iyo xaasi kuma sugnaanayan sanadkiina kuma sugna xadiidka laakiin waa qabtay oo markaasaa muxuu yidhaha markuu san oo kale madhabkii sheegay imaam malikna mancinta ka soo naaqliyey daeg waa insaafkiisii walxadiidu waadixu lxujati calayhi waa cibaaradiisii oo xadiidku imaam malik marka la eego xujo loo xujaysto dee waa qowlkiisa radinteed aad buu uguba cad yahay inuu sheegto un mooye buu yidhaha alkhusuusiyata bihima cabdiraxmaan iyo zubayr arrintan inay khaas ku ahay tiina wuxuu yidhaha walaa yasixu khusuusiyana halkan waayo khusuusiyaadka ixtimaal kuma sugnaadaan ma ansaxayso markaasuu wuxuu ugu cudur daaraa aw lacala alxadiida lam yabluq waxaa laga yaabaaba markaa amase inaan xadiidkan isagu aan soo gaadhin oonu maqlin oo axaadiistii dee xarimaysay un xariirta ragga kaba xarimaysay taasun waxa soo gaadhay waa saa uguma tegey bal adigu hadalkaa qordubi kolley oo insaafkiisiiyo inaanu madhabkiisii utacasumin waayo aimadan xataa kutubta sharaxday barhkood ayaa markaa arrin saas oo kale timaado imaamkoodiina dee arrintu ay tahay laga yaabaa in ama madhabkii uu daliilku yar khilaafsan yahay oo daliilkii iyaga xujaba kuwa noqonayo inay geed gaaban iyo geed dheerba uga fulaan bal ka jawaabteeda iyo madhabka xoogeyntiisa iyo bal taas oo kale oo saacayn iyo de awqaada ragga qaarkood dee bal arrintooda kaba dhacdo inta badan ay taas jaanibkaa badsadaan ee arrinku waa insaaf iyo cadamu tacasuli madhab waana dee seer ruuxa kolley caalimkaa loogaba fadhiyo insaafkiisii bay markaa inoo tilmaamaysaa un hadalkan waayo hadalkana wu isagu dee taasoo wuxuu caddaynaya un tan arrinkuna madhabkiisii kuma xidhnaynba taas walow isaguba in sheekhu dee imaam nawowi insaaf kaa badan leeyahay oo xataa caawa waxyaala inooguba jiraan baabunahyi can lubsi rajuli athawba mucasfara wey wuxuu u baabaysan yahay baabunahyi nahintii lagaba nahiyayey can lubsi rajuli ninka xidhashadiisa uu xidho athawba almucasfara mara cusfur geedkaasa waa geed malaha wax casayn jiray xamuuradii wax la marin jiray oo kale ah oo marada marka la geliyo midab casaana kaba dhigi jiray inta badanna libaas dumariya ahayd oo dharkooda ay waxaa kuba samayn jireen haddaba ninka diidmadii loo diidaye lagaba nahiyayey mare geedka cusfur la yidhaaho lagu maalan dee la geliyo rinji iyo sibqi loogaba dhigay inuu xidho kolleyna malaha halkii xajiyana inaanu laba xidhiyo taasi nooc diib bay hayd oo mara mas warsi iyo zacfaraan taaftay inuu xidho taasi maraa guud ahaan bay nahyi bay ahayd tan waa raggii iyo geed moowaye waa nooc adigu dhirtaas kaba mid ahayd oo barhkood ay dhan waa ubixiisa ama waxyaale isaga laga keeno ayaa la gelin jiray oo markaasuu marada midab u yeeli jiray casaan ah bal taasoo dee malaha dharkii cadcadahe baryemiyada laga xili jira kolkol de noo ciid bay gelin jireen ma xamuurad iyo waxyaala saasay kuma casayn jireen adugu dee timaayo waa laakiin waa geed maradii markaa sidqi u noqonaya cas taas nahintii laba nahiyayo w can lubsi rajuli athawba almucasfir athawbana kolley lubsi masirkan kuba nasbinayna xadaثna mحamed بن المثنى qال xadaثna mعاad بن هiشhاm qال xadaثnii abي can yaحyى eg هiشhاm dastawa-i weeye wuxuu ka warinayaa yaحya بن abi kaثيir waayo xadiidka duruqdiisa dambe inuu yaحya بن abi kaثيir yahay inoogu iman doontaa bal hadal nawwi oo sharaxa dhacayna markaa dambaan yar qaban doona bidn الlahi taعaalى markaa yaحya muxuu yihi xadaثnii mحamed بn ibrahim بn الxاriثi أن بن معdاn أخbarahu أن جubayr بنa نufayri أخbarahu أنa cabdاللahi بن cمr بن الcاaص أخbarahu waa sanad aad u dheer oo de markaan eegno mحamed iyo mعaad iyo هiشhaam iyo yaحya waa afar waxaa ka dambeeyey mحamed iyo khalid iyo jubayr iyo cabdاللahi بن cمr waa sideed macnaa waa asaanidiisii waa kuwii malaa mid sagaalana horeaynu usoo aragnay waa inihii ugu naasilsanaa weeye sababta nazuulka keentayna afar taabici baa isku xiga yaxya bnu abi kahiir waa taabici maxamed ibnu ibrahim khaalid ibnu macdan jubayr ibnu nufayr oo taabici weyna oo iyadna kitaabka aan hore ugu soo aragnay waa tan baad keentay halkii taabici keligii sanadka ka gela ama laba ay gelaayeen ayaa afar kala warinaya ay gashay oo tan baa dee nazuulku uu kaba yimi oo dad adigu yani aqraabba ahaaninbe laakiin dee taasa taabicin isku da marka la eego magacan taabicin wadaagsaday oo kala warinayoo badan baa sanadkii kuba sugan ibnu macdaankanna waa khaalid waa nin adoon addoomihii ilaahay min khiyaar cibaad illahi الصaalixiin ha yidhaaheenba maalintii mala kuma yaala fatameye kuno ayuu tasbixsan jiray adu waa nin saalix ahaa oo kutubta taraajimtana kolley amaan weyn ku leh caabid ahaay waya ina macdaan hore waxaan filaya inaan soo aragna wuxuu yihi markaa ana cabdالlahi bn camr bn اlcaas akhbarahu qaala ra'aa rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa ark arkay calaya korkayga hawbayni laba maro oo mucasfarayni geedka cusfurka la yidhaaho lagu dee xamuuradeeyo la geliyo lagu caseeyey faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ina haadihi tani waa noocan dharka midabka leh min hiyaabi lkufaari kuwa gaalada ah dharkooda weeye ee falaa talbasa ha xidhanin noocan haba xidhan وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك كلاهما عن يحيى بن أبي كثير وتعالى يحيى وينود بيين من أبي كثير وكان عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وإسناد في سوحي إساء كبدا بيين وقال لبدا دنب وحي إلهين waa labadan imika yaxye ka warinayeen markii hore yaxye waxaa ka warinaya hishaam udastawaayi imika waxaa ka warinaya xadiidkan riwaayada laakiin yaziid hishaamna waa ku jira ee markaa hore inankiisa hishaam kasii warinaya imika yaaba yaziid iyo cali ibn mubaarak alhunaa-i labadoodaasi maxay markaa riwaayadooda ku yidhaaheen can khaalid ibni macdan halka hore ana bna macdan halkay ahayd ayay can khaalid ibni macdan oo waa dee ninka magaciisii bay sheegeen oo addoonkaa saalix ahaa وحدثنا حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عمر بن أيوب الموصلي وأن غير موصلها وأن تاسعة كمان بذا حافظ كعبر الصدوق له أوهام الأركان كان كسوا لكن أي مكة أي توثيقيا وهي عمر بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن سليمان الأحول عن طاووس عن عبد الله بن عمرو قال ra-a nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay waay arkay calaya korkayga wuxuu ku arkay sawbayni mucasfarayni faqaala wuxuu idhi ummuka hooyadaa miyaa amaradka ku amartay bihaada maradan xidhashadeeda ma hooyadabaa ku amartay iyagaa dumarkuna dharkooda cusfurkan way gashan jireen waa nooc dhar dumarna waa marka la eego midabkan gaar ahaanta qultu waxaan idhi aksiluhumaa aksiluhumaa miyaan maydhaa oo ma ka maydhaa waxaan dee waa wax la geliyey uno hadhow malaa kaba maydhmaye qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dheerayn uu isaga kaba dheeraynayo iyo zajrin adag bal axriqhumaa gub buu ku yihi oo gub bal xadiidka kani waa kii cabdillahi bnu camrin xadiis cali baa ku xiga ka calina waan dhamaynaynaa markaasaan masalada dib uusoo yara wada laabmaynaa xadثna yaحyى بن yaحyى qال qرأت عlى مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنayن عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نhى uu نahiyey can lbs الqasiy waa tii kitaab libaas markuu inoo soo bilaabmay baa xadiidkii bara بnu caazib inoogaba sugnaa waa nooc xariirta kaba mida unoo malamasariya laga keeni jiray babalqasi ay leeyihin waa qaryo meeshaas kuba taalay baa loo nisbeeyey waa xariirtii un markaa xidhashadeedii uu nahiyey walmucasfari kaa cusfurka lagu xamuuradeeye lageri markaa la mariyeyna waa nahiyey wacan takhatumi dahabi macnaa dahabka kaatuntiisa ama kaatun in lagaba dhigto dahab oo la kaatumaystana waxa wey kaatun laga dhigtana rasuulka ilaahay wuu nahiyey nahyiguna waa litaxriim wacan qira'ati اlqur'aani fi rukuuci qur'aan in la aqriya rukuucda horeynu kitaabu salaad ugu soo maray xadiidkiina alaa ini nuhiitu an aqra'a alqur'aana raakican aw saajida bal matala xadiidkaasoo isna kitaabka inoogaba sugnaa baa inoo horeeyey maxal qur'aan qur'aanku waa qiyaamka ee fadhiga iyo sujuudda iyo bimatalan rukuucda iyo juluska bayna sajdatayn iyo adkaaro kaley leeyihiin qur'aan meeshii ma aha marka qur'aan inaan halkaa kuba aqriyo rukuuc sujuudna waa la mid oo xadiidkaabay laba socotay kale waxa weya kaasna uu nahiyey rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh وxdثnي xرmرة بن يحيى qال أخبرnا بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شهاaب qال حdثnي إبراهيم بن عبدالله بن حنayن أن أbاه xdثه أbيه cبدالله بن حنayn baa u waramay إبراهيم oo wuxuu ugu waramay أنه سمعa علي بن أبي طالبa يقول نهاني النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay uu iga nahiyey عن القراءaةi قراءada ee dadka kalena waa la mid una قراءada qرآaنka aan aqriyo والxaal ana raakicu anigoo rukuucsan wacan lubsi dahabi dahab xidhashadiina uu iga nahiyey walmucasfari iyo maro cusfur lagu markaa xamuuradeeye ama la geliyey oo kaasna rasuulka ilaahay uu iga nahiyey xadaثna cabd بن xmayd qala xadaثna cabdالرaزاq qala aخbarana macmar can الزhriy can ibrahima bni cabdالlahi bni xunayn can abihi can caliy bn abi طaalib qaala نahanii rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم can التakhatumi bالdahabi wacan libaasi اqasiyi qasi وعن القراءaةi في الركوع والسuجuud halkan waa rukuucdiiyo sujuudiiba inaan qur'aan ku aqriyana uu iga nahiyey وعan libaasi المcasfari mcasfar ama waxa weeyaan dharka mcasfarka xidhashadooda imaka halkan waa xidhashadii noocaa laba xidhanayay balbaabkii waa inoo dhamaaday isagana intaan masalada iyo waxyaalihii culimadu ay yidhaaheen aan gelin halkan waxaa iguma sugan bal qolooyinkeena sharaxo haddii dee nuskadayda ay tahay iyo hadda ayla midtiina waa eegi doontaane markuuna uu iqabanaya halka ugu horeysaba dee riwaayaat sharaxaan bilaabayey ayuu wuxuu ka cabiray hada اlisnaad اladii dakarnahu fiihi xadiidkan cali buu sheegayey laftigiisu soo qaato wa fii riwaayati caliyin ana rasuula اllahi salى الlahu عalيه waslm naha can lubsi اlqasiyi wاlmucasfar hada اlisnaad اladii dakarnahu fiihi arbacaة taabiciyuuna yarwi bacdhm can bacdi wahum yaxya bnu saciid اlanصari wamaxamed bnu ibrahim wkhaalid bn macdan wajubayr bn nufayr wuxuu leeyahy xadiidkan sanadka waa xadiidka uu dhigtay kii cali wuxuu leeyahy haddana isnaadka haddii xadiidkan afar taabici baa ku sugan oo kala warinaya afartii taabicina uu magacaabo mid wuxuu ka dhigay ka koowaad yaxya ibnu saciid alansaari bal markaa hadday saasna idin taalo kolley waa kala nadar ku sugan yahay hadalka nawowi laba wej baa nadarku waa ugu sugan yahay oo mid weeyaane xadiidka sanadkan leh waa xadiidka cabdillaahi ibnu camrina xadiidka cali maaha waa xadiidka sanadka lihi waa xadiidka hore dee cabdillaahi ibnu camrin baa lehe xadiidkan cali isaga saddex taabici baa ku sugan oo ibnu shihaab iyo ibraahim iyo cabdullaahi aabihi markaas iyo ayaa kuba sugan dee barhkoodna naafic iyo ibraahim iyo cabdullaahi saddex waa ku sugan yahay afar kuma sugna taasi iyada waa mid oo dee bal waa aniga nuskadayda hadday tahay oo idinla mid tahay nadarka kale ku sugani waxa weeye yaxya ibnu yaxyaha ku sugan sanadkii xadiidka sheekhu wuxuu ka dhigay raximah اllahu tacaala yaxya bnu saciid alansaari inuu yahay de waxaana matiga inoogaba sugan inuu yaxya bnu abi kaiir yahay yaxya bnu saciid alansaari inaanu ahayn meeshii kuma sugna yaxya bnu saciidba yaxya bnu abi markaa labada nadar baa kalaamka de waa laga yaaba un sahwi ahaan ama sabqu qalam inay tahay waxa weeyaan kuma sugan oo yaxyaha inoogu jiraan horta waa yaxya bnu abi kaiir sanadkan afartuna xadiidka cali maahay waa xadiidka cabdillaahi bni camrin waa kaas bal labada waa taayna uga sugan taasi waa midooba xagga qolooyinkiina sharaxa haysta xagga kaleta iyada inooguma sugan bal cusfurka waxaan idhi waa geed barhkood baa idhaa ubaxiis iyo waxyaalahaas bay dee hab intay u sameeyaan baa midabkan casaanka intuu kaba soo baxo ama harad yeenay dharka gelin jireen dharkii baa markaa midabkiisa yeelan jiray waana midab kolley casaan buu ahaaba de waxaana inmalaha s xadiidka umuka amaradka bihaadana waa dumar libaaskood buu ahayo dumarka iyagaa libaaskoodu taa ay ahayd tay noogu suganna waa rasuulka ilaahay dee midna wuxuu kuba cileeyey libaas gaalo inayba tahay waa laba cilood leenahay ama majmuucooda xadiidkii cilo u ah ama mid kastaaba cilay u tahay nahyiga mid kastaaba cilay u tahay inay libaas kufaar tahay oo tashabahooda laynoo diidayo libaas dumar inay tahay oo dee raggii isagana loo diidayo bal taas labadiiba ama waa cilo murakaba min alcilatayn baan kaba dhigaynaa ama mid kastaba cilaan xadiidkii iyo nahyigii ugaba dhigaynaaye bal waxaa mucasfarka geedkaasa laysugu diiday waa inay tahay dee ama cilooyinkaasoo raggii waa loo diidaya taasba weeye lakiin sheekhu wuxuu kaba soo noqonaya jumhuur اculamaa صaxaabiya taabiciin iyo keyrkoodba si waxay banaynayaan barhkoodna ay karaaho un kaba dhigeenba oo de malaha iyagana qowlkoodu wuxuu ahaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh kitaabkana waan kuba soo aragnay kolley kitaab salaad baan kuba soo maray in xadiid abu juxayfa warinaya oo kale oo inuu arkay rasuulka ilaahay oo xullad cas ama badad cas xiran marka laba urursaday waktigaa aadaam de bilaalna waa aadaamaya iyo biyihiisna dadku ay markaa barakaysi ay uqaadqaadanayeen iyo waxyaalaha caynkaasa xadiidkii ahaa waa xulad casbu rasuul taasi waa wax kaba sugan waxaa kaloo horena malaa de xajigaan kuba soo maray iyadoo ibnu cumar la weydiiyey bal sufrada iyo cawlaanka haddii dee midab cawlan uu lahaa cusfurkani inuu arkay rasuulka ilaahay baa saa sirdi ahaan ama dharkiisa halaga dhige ama madaxiisiiyo taa halagaba dhige bal taasna way jirtaayo waxay ka dhigeen markaa inay dee kuwaas bay dee keenayaan jawaaskii ay keenayaan oo bal arrintii ama karaahiya waxaasay kaba dhigeen laakiin balta dee waxaa meesha taala kuwaasna midabkii guud ahaan casaankaa laysuma diidana ama ibnu qayim haba sheegto inaan casaan khaalisa xulladaasi aanay ahaynee liidliid cas ay lahayd haba sheegte bal waxaan leenahay casaankii midabka ahaa ee raggii looma diidane waa geedkan cusfurka gaar ahaantiisa iyo sibqigiisa oo dee dumarka waktigaa ama libaaskooda ahaa xadiidkaa kalena inooguma sugaya ama dariiqaa kalena inuu min hiyaab ilkufaar ahaa taas weeye ta lama diidan yahay kole sheekuna raximah ullahu tacala halkan aqwaashii culimada iyo waxyaalaha uu soo naqliyey laakiin ugu dambeyn bayhaqi buu ka soo naqonaya inuu masalada aad iyo aad usugay waayo shaafici buu kaba soo naqliyey inuu baneeyey arrinkan uu baneeyey wuxuu kuba xambaaray markaa iyadoo axaadiid kale jirto kan iyo xadiid iyo axaadiid kani kaba midiya uu jirto dee shaafici alaqal agtiisa inaanay kuba sugnaan haddii axaadiidan soo gaadhaana inuu taa kuba qawli lahaa waana kii isaga inoogaba sugnaatay inuu yihi haddii bal rasuulka ilaahay xadiidkiisu uu noqdo khilaafa qowliga xadiidka kuba camal falo qowlkayga daaya madhabkiisii bay taasi tahay bal calaa kulli xaalin waxa weeye waa sida uu imika hadalka inoogaba soo naqanlayo sunihii oo laba raaco sunata ulaa bilitibaac rasuulka ilaahay nahyigiisii baa jira waa hadal imaam nawowi soo naqlinayo dheer oo kitaabkiisa macrifo la yidhaaho uu kaba soo noqonayo macrifatu sunan waana kitaab kolley macrifatu sunankaasi maha kitaabkan asunan alkubra iyo had iyo goor wax loo tiiriyo beheqe leeyahay dee kutubta marka la eega axaadiista axkaamtuna kuwooda uguba waaweynba ah aadna ay u ammaaneen ee bel uu kuba tirinayay afarta kitaab ee ugu ahamsan kutubta islaamka mid kamida uu dahabi kaba dhigaye waa kitaab kale oo macrifatu sunano inta badan usluubkii mukhtasarka mundirin oo ama ibnu wuxuu ku socdaana musani mukhtasarkiisiina waa ku socdaa waana kolley madhabka ayuu aad iyo aada uguba fiican yahay walow adilo jaanibkeed yahay kolley mujalada de laba dabcoo jira mid toddoba iyo mid ka badanba labadaba way jirtaa macrifatu sunan walaathaar baa la yidhaha waana haaliban wixii daliil u noqon lahaa madhabka shaaficiya sunan walaathaar ayuu kolley kitaabku dee xooga saaraa oo waa abwaabtiina dee isagoo baabbaab uba soo dhiganaya kitaabka waya waana kitaab madbuuca kanuu kaba soo noqonaya calaa kulli xaal hadalkaa wuxuu yahay nahyigeena rasuulka ilaahay waa inooga sugan yahay maahana casaan dhammaantii axaadiisaa xulad cas buu xidhnaayo waxaasna kan macaaridayaane geedka cusfurka la yidhaha wixii xamuurad loogaba dhigay ama lagu caseeyee la geliyey taas oo kale dee nahyigan ayaa yimi wax caaridayaana ma jiro haddii ay amada intoodii badnayd ay ibaaxo ay kuba tegeenna asunatu awlaa bilitibaac weeye oo bal markaa waxaan leenahay kan gaar ahaantiisa mucasfarkii ma aha uun zacfaraankii xajkun baan kuba soo maray diib ahaan baa loo diidayay rag iyo dumarna waaba taa loo sinaa kani waa wax raggii ukhaasa ixraam wax ku xidhan aha say barhkood masalada ulaba doonteen ee waxa ay tahay un shaygaas dee nahyiga caamkii kuba yimi aan leenahay wixii mucasfara dee geedkii imaka yaynaan dabdisan karin inagube maha casaan dhammaantiye wixii geedka lagu sibqiyey ama rinji loogaba yeelay ah weeyaan ka nahyiga uu kuba yimi baabu fadli libaasi hiyaabi alxabirati ama xibarati we waa dharka xibarada lagu magacaabo bal waxay culimadii noogu fasireenna waan arki doonaaye fadliga ay leedo macnaa rasuulka ilahi baa jeclaa salawaat ullahi wasalaamu calayh xadaثna daaud بن khaalidi qaala xadaثna hamaam qaala xadaثna qataadatu qaala qulnaa waxaanu ku nili lianas bni maliki ayu libaasi dharka keeba kaana ahaa axaba ilىa rasuuli اlaahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilah xaggiisa keebaa loo jacayl badnaa keeba u jeclaa dharka uu xidhan jiray aw acjaba ilىa rasuuli اlaahi salى الlahu عalيه waslm wasla macno macnaa dharkan laba xidho nooceebaa rasuulka ilaahay aada uu sii jeclaa isaga cajab gelinayay qaala wuxuu yihi markaa anas ibnu malik alxibaratu waa dharka alxibara ama taas laba yidhaaho bal xadaثna mحamed waa xadiidka riwaayada kalaan gaadhayna xadaثna mحamed بn musanى qaala xadaثna mعaad بn hishaami qaala xadaثanii abi can qataata can anasi qaala kana axaba siyaabi ilىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam alxibaratu xibarada bal xibaradu waxa weeyaan horta xaadu way kasirsan tahay baduna way fadxisan tahay waa mufradkeeda haddii la jamcinayana ta'dun baaba la goynaya alxibaru bay noqon saa cinabatunba cinab looguma jamciyo waxaana ay tahay bay leeyihin waa hiyaabun min katana waqodna waa dhar ka samaysnaa cutba ama dumin kaba samaysnaa lagaba samayn jiray kolley yemaniya baa laguba samayn jiray oo mala khuduud iyo adigu muxabar taxbiir waxa la yidhaha waa taziin waa qurxinta waxaa la qurciyo haddii la yidhah de shaygan imika almuxabara waa imika iyo ataxbiir iyo waa musayan iyo taxsiin iyo waa adugu markaa maro waxay lahayd liidliid bay lahayd ama khuduud bay lahayd kolley dee qurxaan looguba yeelay qudnina ama cutubna way kaba samaysnayd qudnina way kaba samaysnayd inta badanna yeman baa laguba samayn jiray noocaasoo ee dharkii kale ee wax kale ka samaysnaa suufkaoo kale iyo ee ruuxu markuu kuba dhidido dee suufkeenoo kalaana bay samaysan jireen dhagorta say usoo gooyeen oo la yar habeeyey unbay dee hadday doon kaba dhigan jireen oo marka lagu dhidido urbaaba yeelan jirtay oo dee dhib bay kuba ahaydba ee dharkaa kale waana ka qaboobeyd kana fiicnayd bal maala haddaba dharkaasaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dharka uguba jeclaa taas buu yidhi oo wuxuu leeyahay xadiidku wuxuu daliilu yahay biistixbaabi libaas alxibara iyo wa jawaazi libaas almukhaadi waayo in muxabarnimadan ama taxbiirka macniiskaasi khudud buu lahaa lidlid buu lahaa dee midabale oo lagu qurxinayey kuwa mukhadadkaa midab keliya wada lahayne midabo kala duwan leh in la xidho banaanideedana xadiidka way nooguma sugantahay taasna wuxuu leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala waa wax laguba ijmaacsan yahay bal markaa taas weeye alxibara macnaheeda taasa ataxbiirna atazyiin wataxsiin taas baa la idhaha kutubta qaarkood baa culimada qaar magaca kitaabkooda kaba dhigtana taxbiir kitaab suyuudiya madbuucaba taasa ataxbiir fi culuumi tafsiir magaca le macnaha waa dee tazyiin iyo taxsiinkaas ayaa ayaa macnuhu yahay lafdigan taxbiir ama muxabar baab tawaaduci fi libaasi wuxuu u baabaysan yahay axaadiisu waa dee axaadiis macnahooda wada daahir yahay bal holomalaa dad kala duwanee soomanayn hadda baan iska wadayna in casharka dagalay intan ka gamaya waa baabkan baan ku daraya weli waktigeeni baa wax ka harsan yihin baab tawaaduc fi libaas bal xaleega dharka la qaadanayo tawaaduci la tawaaducayo ujeedada ruuxu dharkiisa faakhirka had iyo goor aanu dee tatabucin xiisayn ee xagga marka la eega dharka iska dhexdhexaadkaee tawaaducu kuba sugan yahay balna aan lagu tirinayn dharka kiisaa rafiica ama kiisaa dadka musrifiinta iyo taas iyo dadkaasi ay qaataan ba ama aada u xaragoonaya bal taas aan laguma tirinayn inuu xidho tawaaduci xagga libaaska iyo waliqtisaari gaabsasho cala lqariidi minhu dee maha waktigii rasuulka ilahi wixii lagu gaabsanayay zaman kastaba kiise dee mid aad u rafiicina waa jira kaa dhexdhexaadkee dadka badankoodu qaadanayaana waa jira mid dee bal kaba sii hooseeyana waa jiraaye bal aduu xaggaa marka la eega dharka iyo xidhashadiisa tawaaducii ruuxu kulaba imanayay lagu gaabsanayay kiisa qaraada le minhu iyo walyasiiri kiisa fudud ama saalan yarba xagga fi libaasi dharka la xidhanayo walfiraashi gogoshi iyo wagayrihima makhdana way noo dambaysaaba iyo wixii kale lamidkaa laba xidhanayay wajawaasi lubsi thawbi shacari way waa maradii isagoo athawb ashacar macnaha ilmasnuuci min shacar waa maro ka samaysan suuf ama dee timaha dhogorta xoolaha oo kale iyo xidhasho la xidho banaanideeda ay banaan tahay iyo wamaa fiihi aclaamun wax khuduud leh ama liidliid saas oo kale le aclaam bal aclaam xariira hadday leedo qadarkii afar dhacana kama badnayn xataa xidhashadeedu way banaanta waataynu xalay soo maree bal umuurahaas buu baabkeedi yahay xadaثna shaybاn بن فaruq qala xadaثna sulayman بn الmغيraةi qala xadaثna xumayd waina hilaal wey can abi burdata qaala dakltu waxaan usoo galay calىa caaishata caaishaan usoo galay faakhrajat waxay soo saartay ilaynaa annaga izaaran maro la guntadoo qariidan dee qalafsanayd qaro lahayd weeyaan oo noocan jilicsanoo bal xabiiradaas oo kale iyo waa noocyo raaqiyaaba iskaba lagu tirinaya ee dee kolley nooc saas aan inay qaliid ah oo qaro lahoo taas oo mima yusnacu waxyaalaha lagu sameeyo kaba mida bilyamani oo maradan dharka dee meel xadaarana leh oo dadreer magaalana waa dharkiio aad baa loogu samayn jiray wakisaan iyo mid la huwado maro iyaduna kuwaa la huwanaya oo min alati tii kaba mida yusamuuna ay ku magacaabayeen almulabadata waa nooc dee ay garanayeen iyagu barhkood ba halkan waxay kaba dhigeen macnaa almulabada waa almuraqaca oo dee waaba way raagtay googo-da waa laga yaabaa inay karkarnaydba taas baabay mulabada ay tahay waa nawi iyo su meelo kuma fasiro almulabada bal taas ba waxa weeye waa kan qiila huwa ladi waa imika halkan ku fasiraya almulabada huwa almuraqac يقال لبdت القميiص ألبdh بتkفيف فيهma ولبdت لبdh مaعنaa waan karkarayo taasba weeyaan haddaba الtي يسمونها الملبdة قاaل wuxuu yihi أبو بردة odhanaya فأqسمت way dhaaratay عاaشha باللahi إلaahay bay ku dhaaratay oo waxay ku dhaaratay إنa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay qبda ruuxdiisa in la qabtay في haadayna soogeyna labadaa maro ee ee aan iyaga agtooda mala aan la qaateen waktigoodii xataa ay joogeen waa waktigoodii ay joogeen maha waktigeeni waktigaasba isagoo huwan oo midna guntayn midna huwan in ruuxdiisii la qabtay taas bay kuba dhaaratay oo dee kolley waktigi waa isbedelay dadkana wakti dhar kale oo ka duwan oo kaad uga jilicsan yimi baabay markaa ahayd bal iyadaaba ahayd soo gaadhay iyadoo maalin xadiis mare ay xidhan jirtay leedahay maradan waan lahaa waktigii rasuulka iyo haweeney kasta haweeneyda dee madiino joogte aroos tegaysa ama la aroosiya way iga qaadan jirtay imikana jaariyadaydii baa ka xaragoonaysa inay xidhato waa taas eeg waktigaa hore waa sidee wax isu bedeleen waxay leedahay waaba aroosyada loo qaadan jiray imikana khaadimadii ayaa ina de aqalkii kuma joogtay ka xaragoonaysa ay diideysaa taas nocam waay bal marka haddaba maradaasay usoo saarto waa tawaducii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo zahadadiisii adduunyo iyo mataac adduunya malaadkeedba inuu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo dharka kiisa qiimaha badan iyo faakhirkaaba uu kaba joo ka jeedsanayey ku kaaftoomayay waxaa dee dhar u noqda ruuxii cawradii ama uu kuba asturnaado taas isagoo doondoonin noocaa dee sarreeya iyo kaa qiimaha le iyo umuuraha xdثnي علي بن حجر السعدي ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن بن عlyة qال بن حجر xdثna اسماعيل عن أيوب عن حمayd بن هiلال waa حmaydkii markii hore aan magaciisa lainoo sheegin waa nin taaبico kole macruف oo kitaabkana meelo ku sugan عن أبي بردة qاaل أkرaجت إlayna way noo soo saartay cائشhaة إزاarا وkiساءa ملبdا faqالت في hda waa sawbkan iyo maradan ba qubda رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qال بن xاtم في xadيiثihi izاarا غalيiضا sa riwaayadii hore bay nooguma sugnayd وxadثnي محamed بن rاaفiع qال xadثna cabدالرaزاq qال أخbarana mcmr عan أyuba bhada الاسناadi mثlh وqاala waxaanu yihi izاarا غalيiضا oo eg ayub markii hore ismaaعيل بن culaya ka wariyey imikana macmar baa kaba warinaya isagana riwaayadiisu izاarا غalيiضا markii horena ayub inooguma sugnayn waa taa izاarا غalيiضا way kuma sugnayd riwaayadii hore ee abu mr xumayd ibn hilaal abi burdo kaba warinayey dee xumaydna cidda kasii warinaysa ay ahayd sulayman ibn muqeyra وxadثnي srيج بن yuنuس qال xadثna yaحyى بن زaكريا بن abي زائdة عن abيه xا وxadثnي ibrahيم بن muسى qال xadثna بن abي زائdة xا بن abي زائdna waa yaحyihii une وxadثna أحمد بن حنbل qال xadثna yaحyى بن زaكريا qال أخbarnي abي abin زaكريا بن abي زائdة عن مصعب بن شhيبة عن صفية بنت شhيبة عن عائشhaة qالت أنها qالت bal waxaan filayaa sanadka cid cusub ima jirto xataa labadan de aad moodo inay walaalaa yihiin ee isku xigana hore waynu u soo marno waayo meel keliya kitaabka kagamaba sugna مصcabku waa nin taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba mida oo مصcab iبن شhaybata iبن jubayr iبن شhaybata iبن cثman taas baa magaciisa laba yidhaahaa in haweeneydan safiya bintu shaybana awowgii bay la walaal tahay maha walaashii isaga awowgii waayo isaga musxab ibnu shayba ibni jubayr ibnu shayba jubayrkaa dambe ayaa ina shaybaa iyaduna waa safiya bintu shayba ibnu cuhmaan waa qolooyinkii kacbada maftaaxeeda hayee reer cabdidaar waa shayba ninkaa waqtigii rasuulka ilaahayba joogay waxaana iyada laba idhaahaa waqtigii rasuulka way dhalatay oo sux baa loo sugaa bal bukhaari bay kuba sugan tahay caddayn la caddaynaya inay rasuulka ilahi wax ka maqashay laakiin imaamka daaraquni isagu taa waa diidan yahayba waa diidan yahay horena dikri hore waynuuma soo marno waa haweeneydaa bal dee macduuda fi saxaabaan leenahay safiya bintu shayba marka walaalo maahaan leenahay walaalo maaha ee shaybahana ciday u noqonaysaa isaga dhalay bay cidda u noqonaysaa safiya can caaishata qaalat kharaja nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa baxay daata khadaatin waa subax وعaليه والحال عaليهi korkiisa mird waa maradaa la huwanayo waa kisa oo kale un muraxalu koora leh manaa suuradiisu ama waxaa lagu naqshadeeyey koorahan ama rixaashi ee waa kooreo muraxal barhkood waa murajal halkan ku dabdiya waa muraxalo manaa عalayhi suuraة الرixaal waa jamcu raxlin waa koorahan khaasatan noocii ay deegeel iyo waxyaalahaas ama rawaaxisha ay saari jireen suuradaasuu lahaa oo min shacarin waa halkan halkii uu lahaa sooba min shacarin shacar ka samaysnaa aswada madow oo dee waxa weeyaan shacarkuna waa tan dee dhogortan riya iyo bal maalan lo-da iyo waxyaalahaasay shacar kaba cabiraane kaasoo madow ayaa laga sameeyey uu kaba samaysnaa shacaras adigu madow xadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna cبdة بن سulayman عan هiشhام بn curwaة عan abihi عan caiشhaةa qaالت kana wuxuu aha wisaadaة rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslم barkintii rasuulka alati barkintaasoo yatakiu عalayha uu jiqilaysan jiray min adamin idin bay ka samaysnayd idintu waa haragaasi la megdiyey waa galkeeda sare weeye oo xashu waa waxa lagu cabeeyey iyado liifun liif uu yahay liifkuna dee liifkeenan maaha ama dee waxa weeyaan xigeen iyo waxyaalahaase laamaha nakhiishay ka diiri jireenoo ama kollay qushuurteedii waxaasay ahayd oo iyadaa looga dhigay de wixii lagu cabaynaya gudaha macnaha cutub iyo waxaasi kumay jirin wax kale kumay jirin waa liifkaas alman dee nasiijka nakhiisha iyo waxyaalaha ay kaba qaadanayeen ayaa rasuulka ilaahay barkimadiisu ahaydoo waxaa ka sarreeya galkeeduna ama taasna adab buu ahaa maydin ama harag buu ahaaba بل فراشكيس نصاص وهو وكن وحدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسر قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي فراشكيس وحوى الذي كاسو ينام عليه آدما وإدم بؤها xashwuhu waxa lagu cuway ama lagu cabeeyeyba liifun liifuu yahay وxadثna abubكر بن أbي شhaybةa qال xadثna بن نmayri xa وxadثna إسحاaq بن إbrاhيma qال أخبرna أbو معaaوiyةa kilahma عن هiشام بن عروة بhda الإسناaد وqاla dجاع رasuuل اللahi صلى الlه عليه وsلم مaعnaa halkii hore maay inama kana firaaشhu rasuulilah halkii laftigii firaash bedelkeeda inama kana wuxuu ahaa dجاacu rasuuli الlahi salى الlه عalي slم wxii rasuulka ilahi ku jiifsanaya wey wixii uu kuba jiifsanayo waa firaashkiisii muxuu ahaa aladii yanaamu calayhi adaman xashwahu liif macnaa halkii firaash bedelkeedu maadijaac ay kuba sugnayd fii xadiidi abi mucaawiyatana yanaamu calayhi oo dee uu kuba seexanayay wuxuu ahaa adamkaas xashwigiisuna uu yahay liifka balaba xadiidka ta inooguba sugan wuxuu leeyahy jawaasu itikaad alfush ruuxu inuu barkin yeesho firaash uu ku seexda yeesho iyo alirtifaaq biha taasi iyada waxa weeye dee shay banaan haddii haragga waxaan laga samaysanayo haddii mare iyo waxyaalahaasa ee ruuxay uba taalaa rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee umuurtaan marka hore aan soo tilmaanay zuhdigiisii iyo ikhtisaarkiisii cala aduud min almalaabis walmafaarish wahadi lumuur xadiidka way noogaba sugan tahay wallah subxaana watacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk